waxaa aad u yar dadka soo waca telefoon loogu talagalay in wax lagaga qabto gacanka hadalka iyo xagjirnimada telefoonkan oo cambaaraynba aan bilowgiiba kala kulmay dadweynaha ayuu haatan tirakoobku tilmaamayaa in koob iyo toban jeer uun lasoo wacay bishii febraayo oo dhan ku darso weliba koob iyo tobankaa jeer ee lasoo wacay laba jeer uunbaa lasoo hadal qaaday wax ku aadan xagjirnimo balse tiyo ay saas tahay misna muhiimaddu waa in dadka ay khusaysaa ogaadaan inuu jiro khad noocan ah oo ay soo wici karaan waa run inayna soo waceen dad yar waana jeclayn dad badan balse waxaan u baahan nahay inaan kordhinno dadaalada aanu dadka ku barayno ayay tiri anna calsted oo ah xiriiryaha qaranka ee ka hortagga xagjirnimada gacanka hadalku heliyo ulla matson oo ah madaxa barnaamijkan u qaabilsan hay-adda badbaadada carruurta ee reeda bonen ayaa sheegay inuu dareensan yahay inay aad u sarraysay filashada ku aadan inay dad badani ku soo yaaci doonaan markiiba wicitaanka telefoonkan balse wuxuu dhanka kala sheegay inaysan waaqici ahayn in la aamino in bilowgiiba ay dad badani soo wacayaan telefoonkan isagoo tibaaxay inay wadahadallo muhiim ii dhex mareen sida uu yidhi intii yarayd ee soo wacday ilaa iminka waxaa sanadkan xitaa mar la bedelay magacii khadkan oo awal ahaa khadka taageerada qaranka balse bishii febraayo loo bedelay magaca khadka walaaca waxaana mas-uuliyadda maamulkiisa lagu wareejiyey hay-adda badbaadada carruurta ee reeda ponen walow ay qarashkiisa weli dabarto hay-adda qaranka ee ka hortagga xagjirnimada uu gacanka hadalku la socdo khadkan ayaa waxaa sanadkii oo qura ku baxa laba milyan iyo bar karoon taasoo in yar ka badan lacagtii bixi jirtay markii ay gacanta ku haysay hay-adda laanqayrta caas saasoo ay tahayna waxaa weliba socda qorshe loogu kordhinayo jadline kaasoo sida cad u baahan in lagu bixiyo kharash kale oo dheeraad ah sida ay sheegtay anna calsted dhanka kale tii ay yaryihiin dadka soo wacay misna kala bar dadka soo wacay looma jawaabin kuwii yaraa ee loo jawaabayna si ku filan looma caawinin waana sababta ka dambaysa dhaliisha khadkan loo jeediyey iyo xitaa magacbeddelka lagu sameeyey iyagoo filaya inuu haatan dad badan soo jiidan doono ugu dambayn qorshuhu haatan wuxuu yahay in hay-adda badbaadada carruurta ee reeda bonen ay khadkan maamusho muddo toban bilood ah kadibna waxaa la qiimayn doonaa xaaladda maxamed xaaji xuseen raage radio sweden